axmed aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay fursaddan qaaliga ah ee aad iigu ogolaatay in aan ku weydiiyo dhowr su-aalood waxaan jeclahay marka ugu horeysa AVS Media Demo.
wasiir
waa dhawahay walaal adigaa mahadsan
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Eh, wasiir in muddo ah ayaad hadda joogtay aan sidaa u badnayn wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya AVS Media muddadii Demo.
aad joogtay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya maxaa u qabsoomay dowladda oo aad nala wadaagi kartaa
Eh, waxaa u AVS qabsoomay Media Demo.
waxyaabo badan hawshii eh, wasaaradda oo ay wadeen eh, shaqaalaha wadanada wasaaradda iyo wasiiradii iga horreeyey ayaan sii wadnay taasoo ah eh, xoojinta xiriirka AVS Media Demo.
dalalka dibadda ah iyo dalka soomaaliyeed eh, si manaafacaad iyo faa'iido ay ugu soo celiso dadka soomaaliyeed Eh, waxaan ku guuleysanay inaanu xoojino xiriirka dalalka eh, deriska ah oo hadda AVS Media Demo.
eh, ah xiriir walaalnimo oo ku dhisan eh, eh, iskaashi iyo isqadarin Eh, waxaanu xoojinay eh, xiriirka eh, dalalka kaleeto eh, gaar ahaan qaaradda Af- africa AVS oo maanta Media waa dadka Demo.
soomaaliya eh, xubin firfircoon ee ka mida qaaraddaas Eh, iyo sidoo kale xiriirka dalalka kale ee adduunka ah Eh, waxaan kaloo eh, ku dadaalay ee welina socda eh, xoojinta AVS Media Demo.
eh, eh, iyo iyo iyo howlgelinta eh, si habboon eh, oo ku dhisan eh, eh, professionalism wasaaradda arrimaha dibadda ee lasoo celiyo AVS Media Demo.
aalinkoodii ay ay adduunka uga jirtay maadaama ay tahay maraayadda dadka iyo dalka soomaaliyeed oo la dhiso institution ama hay-ad eh, eh, maaragtay maxaa la yihahdaa aada u shaqeysa oo dalkeeda AVS Media Demo.
wasiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxa aad afka ku dhufatay in uu jiro eh, waxa aad ugu yeedhay xiriir walaalnimo oo u dhexeeya soomaaliya iyo dowladaha deriska ah Eh, dhowaan ra-iisul AVS wasaaraha Media etoobiya Demo.
markii uu yimid magaalada muqdisho isaga iyo madaxweynuhu eh, waxa ay soo saareen qodobo loogu yeedhay in ay ahaayeen heshiis afgarad ah marka ma afgarad guud uun buu ahaa eh, qodobadii isaga iyo AVS Media madaxweynuhu ay Demo.
eh, isla meel dhigeen mise heshiis dhab ah ayuu ahaa oo rasmi ah
walaala waxay ka soo saareen wuxuu ahaa communique baa la yihahdaa oo oo ah inay AVS Media wixii ay Demo.
sheegaan la socodsiiyaan iyo labada dadka labada dal oo walaalaha ah Eh, wixii ay labada eh, mas-uul ay ka wada hadleen communiqueegu waxa waaye waxaasaa laga wada hadlay Eh, qodobadaas ahayn AVS Media intii laga Demo.
wada hadlay intaas un ba aha wararka meelaha ay maaragtay eh, eh, haqiyey eh, dad badan oo in badan oo miidiyaha ka mid ah xataa ay ay ku sirantay markay su-aalaha weydiinayeen ay leeyihiin AVS heshiisyadu Media ma Demo.
ahayn heshiis ma ahayn Eh, heshiisyadu eh, waa u soconaa inaanu dalalka deriska iyo dalalka adduunkada heshiiska la galo Eh, faa'iido eh, noo leh faa'iido mutual ama faa'iido labada dhinacda ah laakiin hadda arrintaasi AVS wuxuu Media ahaa Demo.
communique wuxuu ahaa eh, war ka soo baxay eh, kulanka ay yeesheen iyo waxyaabahay ka wada hadleen
waa hagaag eh, wasiir warkaa ka soo baxay eh, labada mas-uul ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya iyo AVS Media Demo.
madaxweynaha dalka soomaaliya eh, waxaa ka mid ahaa dhowr qodob oo waaweyn dadka siyaasadda oo dorasana waxa ay sheegayeen eh, qodobadaas oo dhan in ay u xaqlinayso dhanka etoobiya oo soomaalida wax dan ah haba yaraatee aysan ku AVS jirin Media waxaa ka mid Demo.
ahaa ilaa afar dekedood in etoobiya ay maalgashanayso Eh, wasiir adiga oo soo koobaya eh, waa dekedahee dekeda la maalgelinayo dowladda ethoobiyana maadaama aysan lacag haysan sow looma sow uma muuqato AVS in ay Media hansidii Demo.
soomaalida eh, dowladda kula shirkoobayaan
dadka aad tiri eh, siyaasadda soomaaliya ugo- u koorgalaan iyo maaqa inaad si way yaqaaniin haddii ay ay- ay waxaa ku AVS hadleen Media waa- Demo.
eh, hadalkii labada mas-uul oo ahaa madaxweynaha soomaaliya maxaa cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed inuu eh, uu u hadlinayo dal waxa weeye hadda ka bacdi ha ka AVS Media Demo.
ay- ay dunida ka sheegaan inay siyaasad wax ka yaqaanin Eh, eh, marka sidaan kuu sheegay arrintu wuxuu ahaa wax laba madaxweyne ka eh, laba mas-uul ka wada hadleen ee ma ahayn heshiis sidaa daraaddeed dekedo lagu heshiiyey AVS Media Demo.
ma jirinin waxaa laga sheekaystay inay fiicnaan lahayd oo labada dalba danaynayaan in xiriir dhow eh, ay wada yeeshaan Eh, oo maaragtay soomaaliya oo badda ugu dheer eh, afrika leh AVS Media Demo.
dekadahaasoo iska fadhiya oo iska cabiran oo aan dadkooda ka faa'iidaysanin iyada oo maanta dekedihii ay noqdeen eh, meel muhiim ah oo dalka ku yaalo ka faa'iidaysto aada uga faa'iidaysto sida mathalan dalka jabuuti dadkii tagaa ayaa AVS Media Demo.
si ay u horumariyeen dekedahooda iyo inta dal eh, maalgashi ka wada marka haddii eh, dekedaha soomaaliya eh, la maalgeliyo la dhiso ayna ka faa'iidaystaan AVS Media Demo.
yihiin, eh, dad ku dhow boqol milyan oo walaalaheena oo deris ah oo in badan oo ka mid ihi ay soomaali tahay hadday ka faa'iidaystaan eh, dadka soomaaliyeedna waxay u noqonaysaa eh, faa'iido badan ayaa uga soo noqonaysa AVS Media Demo.
nolol fiican iyo horumar bay ka gaarayaan dalka soomaaliyeedna dekado xoogan oo kuwa adduunka la mid u yeelanaya dalalka deriska ah oo etoobiya ka tahayna ka mid tahay oo aan dekada lahayna waa ka faa'iidaysanayaan oo eh, waxaa uga soo degaya eh, AVS Media Demo.
arrimahaasi ahayd arrimaha laga wada hadlay
wasiir aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay Eh, wasiir dhinaca kale marka aad fiiriso eh, toddobaadkan waxaa magaalada addis ababa laga soo daayey cabdikariin sheekh AVS muuse Media qalbidhagax Demo.
oo dowladda soomaalidu ay usoo dhiibtay dalka etoobiya muddo sanadana halkaas ku xiraa mar aan la yeeshay waraysigii ugu horreeyey cabdikariin waxa uu ii sheegay in ra-iisul wasaaraha etoobiya uu ku lug lahaa ama AVS Media Demo.
deyntiisa oo cid kale lug aysan ku lahayn Eh, dowladda soomaaliya haddii aad tihiin wasiirkii arrimaha dibadda aad tahay eh, maxaad ka leedahay arrintaas
maxay eh, AVS Media Demo.
muhiim u tahay inaan wax ka dhaho Eh, waxa uu yidhi eh, maxaa la yidhaahdaa eh, qalbi dhagax qalbi dhagax waa waa hal qof eh, oo maaragtay dana u arkaanin inuu yahay eh, nin halgamaa ah AVS Media Demo.
arkaanin eh, qof soomaaliya oo eh, ama ethoobiyan ah ama soomaali ah soomaalida eh, yani ethoobiyaanku eh, intaba waa leeyihin boqoladu eh, qalbi dhagax isku tiriya ayuu yahay AVS Media Demo.
Eh, isagaa wareysateen isagaa idiin sheegay in la soo daayey marka maxaa wasiirka arrimaha dibadda oo soomaaliya ka khusay hadalka uu yidhi eh, qalbi dhagax hadda nin mas-uuliyad eh, haya oo maaragtay wax soomaaliya ku saabsan ka hadlay AVS Media Demo.
waana la soo daayey waana ku faraxsannahay dowladda soomaaliya waa ku faraxsan tahay la soo daayey
aada iyo aad eh, wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ambassador axmed ciise cawad ayaan caawa fursad u helay in aan waraysigan AVS qiimaha Media leh aan Demo.
la yeesho mar kale wasiirka waan u mahadinayaa waraysigana waxaa qaadaya anigoo ah cabdisalaan xaaji saciid oo jooga magaalada san francisco ee gobolka california ee dalka maraykanka Eh, wasiir eh, waxaa jira wufuud fara badan oo soomaaliya joogta AVS waxaana Media kamid ah, Demo.
eh, haddii aanan khaldanayn ambashadoorka ee imaaraadka maxamed cusmaan oo adigu aada la kulantay waxa kale oo iyaguna jira wufuud kale oo dalka qatar ka yimid oo ra-iisul wasaaruhu uu la kulmay Eh, wufuudan AVS kasocda Media xilka, Demo.
maxay u yimaadeen soomaaliya waktigan xasaasiga ah
wala horta uu fudud maaha waa safiiradii dalalka aad sheegtay soomaaliya ka joogay wey ya waa waa waa safaraa muqiimiin yani waa- AVS waa- Media Demo, waa resident ambassador waa ambasadoro dalka degan oo ka howlgala wey marka eh, ma imaanin oo dibadda kama imaanin waa waa waxay ka mid yihiin safiiro kale oo badan oo dalal kaleto adduunka AVS Media Demo, waana rajaynayna insha allahu inay soo bataan Eh, oo tusaale u ah in dalka soomaaliyeed uu yahay dal maaragtay diblomaasiyadiisii xoog xoogsatay xiriirkuu dunida la lahaa xoogsatay Eh, nabadgelyo ah lagana howlgeli karo AVS Media doono Demo, imaan karaa Eh, taas horta waa waa waa imaanshaha aad sheegtay eh, wafdi yimid ma ahe waa safiiradii joogay Eh, safiiradu markay markay yimaadaan way la kulmi karaan Eh, markay joogaan iyo markay yimaadaanba ama wafdi AVS Media Demo, dibadda ka yimid xataa wuu la kulmi karaa wasiirka arrimaha dibadda wasaaradda waa albaabka laga soo galo dalka marka waa lala kulmi oo uu yahay eh, dibla- maaragtay diblomaasiyadda caadiga iyo brotocoolka caadiga saddexdina madaxda dalka ugu sarsarayso oo AVS Media Demo, way arki karaan oo waa la kulma waa la kulmi karaan eh, adduunka oo dhan bay socda Eh, waana la kulmaan dalkeena
waa hagaag ee wasiir sida aan la soconno imaaraadku waxa ay lug ku lahaayeen AVS dhowr Media dekedood oo ay Demo.
ka mid tahay dekedda berbera iyo dekedda boosaaso ee warar kalena waxa ay sheegayaan qatar waxay doonaysaa in ay maalgeliyaan ee dekedda hobyo iyo dekedda kale haddaba haddii baarlamaanka soomaaliya uu ka fadhiistay oo uu shir AVS Media Demo, d b wall eh, laga saaray dalka soomaaliya eh, arrimahani ma sii soconayaan mise waxaa jira eh, dhinacyo kale wejiyo kale oo aad doonaysaan inaad uga gudubtaan
AVS Media Demo, Badan sheegnay eh, dekedaha soomaaliya eh, iyo dowladda so- dowladda soomaaliya way soo dhaweyneysaa in dekedaha soomaaliya la maalgashado eh, oo maalgashi loo helo si dadka soomaaliyeed uga faa'iidaystaan oo ay AVS uga helaan Media Demo, nolol fiican oo ay noqdaan dekado casri ah oo shaqeeya oo adduunka adduunkana ka faa'iidaysto dadka soomaaliyeed oo iskalena ay ka faa'iidaystaan Eh, marka eh, qatar imaaraadka shiinaha AVS Media Demo, maxaa la yihahdaa eh, indonesia saudi arabia dalka arabta sheeg dalkii dekadaha soomaaliya maal gashanaya ama dalka soomaaliya maal gashanaya waa wax dan oo ah dadka soomaaliyeed waana lasoo dhaweynaya Eh, AVS Media Demo, arrintaasi waa sidaas
aad baad u mahadsan tahay wasiir Eh, dhinac kale aan u yaro gudubno eh, waxaa jiray somalilan iyo soomaaliya eh, xukuumadihii idinka horreeyey waxa ay la lahaayeen xiriir aad iyo aad u AVS wanaagsan.
Media Demo, Eh, ma isleedahay xukuumadda hadda jirta iyo somalilan xiriirkoodu ma wanaagsana oo mugdi baa soo yaro galay
Eh, may walaalow muddo gaara oo soo kala dhex galay AVS Media Demo, Eh, maxaa la yihahdaa Eh, dowladda so- dhexe ee soomaaliya iyo eh, gobolkaas eh, soomaalidu soomaaliya ka tirsan somaliland la yidhahdo AVS Media Demo, waa xiriir walaalnimo waa xiriir eh, dal isku mid ah Eh, saad ka war haystaan oo aan qarsoonayn eh, somaliland waxay leedahay anagu dalka soomaaliya waa ka gorsanayna Eh, badanka dadka soomaaliyeedna waxay leeyihiin eh, inaan kala doorsanno AVS Media Demo, inaynu eh, wixii khilaaf inoo dhexeeyo ka heshino oo dal walaalaa iyo dal mil aynu ahaano dowladihii ka horeeyey ama xukuumadihii ka horeeyey xukuumadda hadda jirta saasay ku shaqeynaya kuma kala duwaneen eh, fikraddaas Eh, AVS Media Demo, eh, saasay eh, ku shaqeysaa oo oo ah mabda eh, mabda maaragtay eh, eh, ka dha- eh, maaragtay ummadda soomaaliyeed ay ka midaysan tahay ay ka mid tahay in badan oo oo somaliland AVS Media Demo, Eh, haddaad i weydiisay xiriirku siduu yahay eh, sidii waxba kama duwan saan kuu sheegay xiriirkii madaxdii hore oo dalka soo maray madaxweynaha wuxuu si joogtaa ula hadlaa eh, maro badan la hadla AVS Media Demo, madaxda eh, gobolkaas Eh, waana eh, hash- wada hadalkaas wuxuu soconayaa eh, walaalnimo raadinta walaalnimada iyo cunnada soomaaliyana eh, saan kuu sheegay waa waa AVS Media Demo, soomaalidu ay badankeedu ka midaysan tahay Eh, wixii maaragtay eh, khilaafka jirana dowladda dhexe mar kasta eh, diyaar bay u tahay in la iska afgarto oo laga wada hadlo oo la isu garaabo AVS Media Demo, wasiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay Eh, waxaa jirtay dhowaan warqad aad qorteen oo aad u dirteen eh, beesha caalamka iyo u n-ka oo aad kaga dalbanaysaan gargaarka bini aadminimo ee somaliland la siiyo in idinka la idin AVS soo maro.
Media Demo, Eh, soo ma jirin warqadaas wasiir
Eh, dadka soomaaliyeed eh, dowlad waxaa dowladu ah eh, dowladda dhexe federaalka ah AVS Media Demo, in eh, lagala tashado waxay maaragtay howlgal ah oo dalka ka jirana way mudan tahay wayna wayna wayna bal- wayna wayna u sheegaysaa dunida hase ahaatee eh, dowladda AVS Media Demo, dowladda federaalka ee soomaaliya eh, waxay aada usoo dhegeysaa dunida eh, dunidana og tahay in eh, horumar iyo iyo gargaar bani-aadan intaba laga la gaarsiiyo dad ay ka mid tahay soomaaliya somaliland dowladda soomaaliya eh, way dhiirigelinaysaa in somaliland eh, oo dad walaalaheena soomaaliya oo dhulka soomaaliya kamida ay ku nool yihiin eh, AVS Media ay Demo, gaaraan oo wixii eh, lagu taageeri karo ama lagu taakulayn karo eh, horumarkooda iyo nolol fiican ay gaaraan eh, la gaarsiiyo ama la siiyo marka muranka ma jiro eh, dowladda soomaaliyeedna iyadaa ka taageera somaliland horumar iyo nabadgelyo iyo wanaag iyo khayr ay ay helaan aad baad u mahadsan tahay Eh, wasiir eh, deegaanka tukareeq ee gobolka sool waxaa ka dhacay dagaal aad loo Ay- ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen Eh, welina halkaa shaqaaqooyinkii way ka taagan yihiin oo waxaad moodaa eh, in cabsi laga qabo dagaalo ba-an inay halkaas ka dhacaan somaliland waxay ku eedeysay dowladda Ay- sanaa lug ku leeyihiin waa maxay marka idinku doorka aad ka ciyaaraysaan Eh, dagaalka tukaraq ka socda iyo eedeynta somaliland ay idiin soo jeedisay eedaynta waxba kama jiraan Eh, da- federaalka soomaaliya way ka xun tahay in in eh, dad soomaaliyeed ee meesha rabta ahaatee ay dagaal dhex maro ama colaado dhex marto Eh, hal qof oo soomaaligii ma murtaan siyaasadeed eh, ama wax la maarta laiska eh, xuduud la iska mala awaalay Eh, marka dowladda soomaaliyeed aada bay ugu dadaashay inay dagaalkaas joojiso inay eh, ku horjeeda ay ugu yeerto eh, inay inay maaragtay colaada yareeyaan eh, inaan loo baahnayn in eh, dad soomaaliyeed ay dhintaan Eh, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba aada bay ugu dadaaleen inay eh, madaxda eh, goboladaas eh, colaadda hadda aada sheegtay ay ka ka taagan tahay Eh, wax badan ayay la hadleen oo u sheegeen inaysan fiicnayn in eh, in dad soomaaliyeed ku dhinto Eh, dhib intii hore taana ugu filan marka mowqifka sooma dowladda soomaaliyeed kaas weeye ee madaxweynaheeda uu cabiray oo le- le- oo ah in aan eh, in lagala hadlo inaan la isdagaalin in walaalo la yahay waa waa sii socda wasiir aad baad u mahadsan tahay goormo ayaa la filayaa in miiska wadahadallada dib laysugu soo laabto somaliland iyo soomaaliya si aad ka warhaysid eh, eh, madaxweynaha eh, gobolka somaliland wuxuu wuxuu yidhi eh, eh, isaga ayuu ayaa laga wasigayaa marka uu uu go-aan uu- AVS Media Demo, marka dowladda eh, federaalka soomaaliya diyaar ayay u tahay eh, mar kasta inay wada hadallo eh, faa'iido leh oo soomaaliyanimadooda ka shaqeeya in laysugu yimaado oo lala galo eh, maamulka soomaaliya AVS Media Demo, wasiir axmed ciise cawad ee aan kula yaro kaftamo su-aasheeda ugu dambaysa ee wasiir baraha bulshada ee ay ku sheekaystaan waxaa laysla dhex marayey inuu jiro ee khilaaf u dhexeeya ee arrintaas maxaa ka jira wasiir waxba kuma jira walaal waxay ka mid tahay eh, walahowga dad soomaaliyeed oo oo eh, baraha aad sheegaysid oo la dheregsan yahay aan aan tixgelinin eh, runta aan tixgelinin eh, maaragtay maxaa lay xaqiiqada Eh, waxay rabaan in oo eh, iska sheega qaarkood u qaataan in eh, sensationalism iyo sensational news iyo waxbaa la sameeyaa si eh, maaragtay aada usoo jiidatid eh, eh, dhegeystayaal ama akhristayaal badan marka soomaalidu waa ka dheg- ka dhegsan tahay wasayo iyo iyo aniga wax aan isla shaqayn iyo wanaag iyo ixtiraam la- ahayn eh, nagama dhexeeyo ma garanaysa marka wararkaas eh, macno darida ah oo dadka ku ama u- ujeedada waxay rabtaa ah maaha in la siiyo eh, qiimo aniga ayaa sida hadda ii weydisoo kale ii weydi- la ii weydiin karaa Eh, marka laakiin aniga eh, iyo ra-iisul wasaaraha maskayana lama yaab Eh, warar badan oo eh, beena ayaa ah, iska socda Eh, dabcan waa dabeecadda siyaa- eh, siyaasadda iyo maaragtay maamulka in qofkii meel jooga meel maaragtay mas-uul ka ah in eh, in maaragtay wax laga sheego waana caadi laakiin waxaa fiican in wixii dhaba xaqiiqaa la sheego ee aan eh, aan maaragtay eh, eh, ka sheegin oo dadka soomaaliyeedna ay waxaweye inay rumaystaan inaan dadka soomaaliyeedna waxaweye inay rumaystaan inaan waxaasi eh, in in- in meelahaasi barahaas ad sheegaysa ay been badan yihiin wasiir aad iyo aad baad umahadsan tahay ee fursadda ugu dambaysa adiga ayaa iska leh ee waxaan jeclaan lahaa bal inaad la hadasho guud ahaan soomaalida oo aad u sheegto dibadda ee soomaaliya dowladda soomaalidu waxa ay hiigsanayso iyo wixii kale oo aad doonayso in aad shacabka soomaaliyeed la wadaagto axmed ciise cawad ugu dambayntii soo dhawow shacabka soomaaliyeed in eh, dalkeeni uu ka socdo horumar in eh, dowladda soomaaliyeed ay ku dadaaleyso inay eh, nabadgelyadii xasilonaantii siyaasadeed eh, horumar dhaqaale in dalka eh, usoo hoyasho oo ugu dadaasho horumarkaas in badan oo kamid yahi waa muuqda nabadgelyadii waa soo xogsanaysaa ramadaankii lasoo dhaafay eh, iyadoo caayahan ramadaanada kunabadiidka inay qarxiyaan eh, wax qarxitaan Eh, dhaqaalihii adduunkii wuxuu aqoonsanayaa eh, horumarka soomaaliya ee ka gaarayso arrimaha eh, arrimaha eh, amniga arrimaha dha- eh, eh, dhaqaalta eh, maxaa la yihahdaa eh, musuq maasuqa iyo iyo isla xisaabtan la-aanta Eh, dhanka kaleeto eh, ma- goboladii soomaaliya iyo madaxdii soomaaliya dhexe aad bay isula shaqaynayaan si si ka dhow AVS Media Demo, to eh, marka horumar fi- wanaagsan ayaa ka socda dabcan weli waxaa jira eh, eh, caqabado badan oo la xiriira xagga amniga xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda intaas oo dhan eh, oo ya colaado iyo iyo dowlad la-aan hore u jirtay inkastoo eh, wax badan oo wa- oo wanaaga lasoo sameeyey weli waq- waxa- waqtigay qaadanaysaa in eh, hay-adihii dowladnimo ay ay- ay- marka dadka soomaaliyeed waa inay dhan ay ku kalsoonaadaan oo ogaadaan horumarka eh, la gaaray iyo in mustaqbalka soomaaliya fiican yahay dhanka kalena waa inay ogaadaan inaan wax kasta hal hameyn iyo maalin mid ay u baahan tahay eh, dadaal badan oo oo dadka soomaaliyeed oo dhan ka qayb qaata wasaaradda arrimaha dibadda eh, oo ah eh, gacanta eh, xiriirka caalamiga ah eh, ama jiha ku caabirsan soomaaliya horumarinta xiriirka caalamiga eh, aad bay uga shaqeynaysaa eh, iyo iyadoo ku shaqeynaysa eh, tilmaamaha iyo hogaanka madaxda eh, sare eh, in la xoojiyo Demo, eh, adduunka oo dhan oo ugu horeeyaan dalalka aan deriska nahay oo walaalaha nahay oo dhan wadaagka nahay iyo iyo dalalka adduunka oo dhan waa mahadsan tahay walaal